barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhan ood nagala socotaan bogga internetka e v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c waana maalin khamiis ah afar iyo labaatanka bisha diseembar ee sanadka labada kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaanu idinku hayna idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah gabdho dhallinyaro ah oo caafimaad ka bartay oo fursado shaqo ka helay miyiga gobolka sool waxaanu qabanaa wax kasta oo shaqaynaa hooyooyinka waan ka umulinaa tallaalka waanu siinaa ilmaha ilaa iyo intuu ka gaadhayo shanta sano ama uu ka dhammaysanayo meeshu waa miyi ciyaalka waxaa laga yaabaa markay dhasha iyagoo afartan ku jira in naloo keeno waxaad sidoo kale maqli doontaan gabar dhallinyaro ah oo isxilqaantay oo waxbarasho lacag la-aan ah u samaysay arday danyar ah heesihii ayaa sidoo kale barnaamijkeenna aan ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay cafiyey madaxii hore ee ololihiisii doorashada sannadka labada kun lix iyo tobankii paul manafort iyo la taliyihiisii hore roger stone taas oo ka dhigan in aanan hadda kadib loo haysan doonin dembiyadii ay ku eedaysanaayeen labada nin ayaa lagu helay eedo la xiriira baaritaankii dheeraa ee faragelintii ruushka ee doorashadii madaxtinimada maraykanka sanadka labada kun lix iyo tobankii trump ayaa sidoo kale cafis u fidiyey charles kushner oo aabbo u ah wiilka uu sodaga u yahay madaxweyne trump jared kushner trump ayaa ka faa'iideysanaya xaqa uu dastuurka maraykanka u siiyey qofka madaxweynaha u ah dadka maraykanka inuu cafin karo qofkii uu doono shalay oo keliya waxa uu cafiyey ilaa iyo lix iyo labaatan qof xarumaha caafimaadka ee dalka uganda ayaa la daalaadhacaya bukaanada tirada badan ee uu soo ridanaya xanuunka covid sagaal iyo toban oo la sheegay inuu si weyn dalkaasi ugu soo labakacleeyey dalka uganda ayaa inta la xaqiijiyey xanuunkaasi laga helay in ka badan labiyo soddon kun oo qof halka laba boqol iyo siddeed iyo soddon qofna ay u dhinteen bilihii lasoo dhaafay saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in labakaclaynta haatan ay ka xoog badan tahay bilihii lasoo dhaafay ee xanuunku dalkaasi ka jiray weriye charles odongo oo dalkaasi aada looga yaqaano ayaa v o eda u sheegay in dhowaan xanuunkaasi laga helay haatanna uu dhammaystay afar iyo toban cisho uu kaaraantiin ku jiray weriye charles wuxuu intaasi ku daray in uu calaamadaha uu isku arkay ay sahlanaayeen oo uu dareemayey madax xanuun iyo laabatooyinka uu daal badan ka dareemayey waxaana uu sheegay in sida uu filayo uu xanuunka ka soo qaaday kulamo dad badani iskugu yimaadeen oo uu ka qayb galay oo midkood uu ka dhacay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa wadamada ku yaala qaaradda afrika oo uu markii hore ku yaraa marka la barbar dhigo dunida inteeda kale haatan la sheegayaa inuu kusoo kordhayo tan iyo intii la galay bilaha qaboobaha wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu gudagalno barnaamijkeena dhallinyarada maanta gabdho dhallinyaro ah oo caafimaadka bartay ayaa fursado shaqo ka helay miyiga gobolka sool halkaasi oo ay u dirtay hay-ad caalamiya gabdhahan ayaa la sheegay inay qabtaan shaqooyin ay ka mid yihiin umulisanimo tallaalka iyo weliba adeegyada kale ee caafimaadka wariyaha v o a laascaanood cabdikariin cabdilaahi olol ayaa warbixintan inoo haya waxaan ka mid ahay shaqaalaha a r c dhallinyarada halkan ka shaqaysa waa labiiyo toban baan nahay dhallinyarada halkan ka shaqaysa ay gacanta ku hayso hay-adda a r c aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinay hay-adda a r c oo in badan wada shaqaynaynay muddo afar sanaana gacanta ku haysay amtiashkan gambare iyo deegaankaba
anab waxyaabahaad qabataan iyo shaqooyinka baliga war waxaanu qabanaa wax kasta oo shaqaynaa hooyooyinka waan ka umulinaa tallaalka waanu siinaa ilmaha ilaa iyo intuu ka gaarayo shanta sano ama uu ka dhammaysanayo meeshu waa miyi ciyaalka waxaa laga yaabaa markay dhasha iyagoo afartan ku jira in naloo keeno marka aan tallaalka u bilowno aanu raadino ilaa iyo tallaalka intay ka dhammaysanayaan aanu raadino meel kasta ugu tagno aanu siino tallaalka waxaanu kaloo daawooyinka waanu qaadnaa waxaanu geynaa dalyaroo kale waanu geynaa higlada waanu geynaa intaasoo dhan waan kasoo shaqaynaa gaari baanu shaar ku shubanaa annagaa is abaabulna tuulooyinkaanu tagnaa si wacan baanu ugusoo shaqaynaa dooxooyinkaanu tagnaa mar meeshu lagu badan yahay baanu tagnaa aan isleenahay baahi caafimaadbaa ka jirta tallaalka daawada waxyaga waanu qaadanaa si wacan baanu ugusoo shaqaynaa ka warantaa caruurta idiin timaada iyo qaybaha tallaalada aad siisaan oo kale bal iga war tallaalka waxaanu siinaa b c g da waanu siinaa d b t da waanu siinaa mislista waanu siinaa hooyooyinka teetanada waanu siinaa boolyada waanu siinaa ilaa iyo ilmaha tallaalka ka dhammaysanayo gacantaanu ku haynaa inaanu weyno mooyaane oo ay guuraan dhul fog ay ka dhaadhacaan mooyaane nabraanu ka daba tagnaa meesha joogaan baanu ugu tagnaa marmar waanu ballaminaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahi waa mahad iskale afris maadaama aad dhallinyarada aqoon-yahanada ee waxbartay aad ka mid tahay bal ka waran sidaa dadka ugu sheegto inay tallaalka oo kale ka faa'iidaystaan bal iga war
marmar caqabadaa nagala hor yimaadaa marmarkaan tallaalka u sharaxino hooyadu waxay odhanaysaa ilmahayga lama tallaalayo kuwii horeba laygama tallaalin waxaa laga yaabaa inay tiraahdo ciyaal baa jadaac igaga dhacday ama iga xanuustay ama iga dhintayba waanu ka dhaadhicinaa inuu tallaalku faa'iido u leeyahay ilmaha yar iyo hooyadaba inuu faa'iido u leeyahay waanu ka dhaadhicinaa intii hore aanu cusbayn wax badan caqabado badan baan kula kulmi jirnay way diidi jireen hooyooyinku waxay odhan jireen ma rabno laakiin hadda saanu marba u wacdigelinanay oo u siinaynay way la soo qabsadeenoo si fiican bay hadeer tallaalka u qaataan bal ka hor intii halkan joogteen oo kale dadaalka dhanka caafimaadkaad siisasamayseen ka dhalinyar ahaan labiyo tobankiina dhallinyarada ah iyo sida weyn aad ugu shaqayseen dadkaasi waxyaabaha iska bedelay dadkan wax badan baa iska bedelay markaanu meesha nimi dee wax caafimaada kama jirin ilmuhu hadduu xanuusto waxaa loo qaadi jiray laascaanood hadii qofka irbado loo soo qoro ilaa uu magaalada kusoo dhammaysto mooyaane muu imaan jirin markuu magaalada kusoo dhammaysto buu imaan jiray hadda qof kasta oo xanuunsanaya ama garow ha aado ama magaalo kale ha aado ama lascano ha aado oo dee lasoo baadho oo daawo loo soo qoro waanu siinaa caruurta sidoo kale qofkii haddii wax kusoo gaadhaan halkanaa noola ku keenaa waanu hadhaynaa waan suujarba u samaynaa wax kasta waan u qabanaa de wax badan baa iska bedelay markii tusaalahaan oo kale intaadan iman ka hor halkan ka waran maxaad dareensanayd qaabkee loo shaqaynayaa maadaama dhallinyaro badan ay jecel yihin inay magaalooyinka waaweyn ka shaqeeyaan bal iga sheekee intaan anuu halkan aanan imaan waxaan ka shaqaynayay hargeysaan ka shaqayn jiray dhakhtar baan ka shaqayn jiray dabeetana markaan saa uga imi oon laascaanoon imi bahalka laysoo wareejiyey ma jeclayn inaan halka shaqeeya laakiin marka laysoo wareejiye aan arkay dadka iyaga iyo deegaanka iyagu baahida ay caafimaadka u qabaan ama se yihiin ayaan inaan markasta joogo xitaa magaalada ma aado halkanaan joogaa habeenkii markasta inaan u shaqeeyo ayaa igu kaliftay marka halka bal ka waran dee waa run markaad hargeyso oo kale dee waa caasimadii somalilan gambare oo gobolka soola masaafo dheer baa udhexaysa bal iga waran markaad halkan timid farqi weyn baa udhexeeya soo maaha dhankii waxyaabihii aad ku aragteen oo kale sawirka iyo dadaalka wuxuuna baray inaan dadkayga u shaqeyno deegaankayga u shaqeyno mar kasta aan u shaqeyno halkan aanu joogno hoyano waayo wax kasta qof dhiigbaxay qof xanuunsanaya wax kasta in dadkayga u shaqeyno oo halkan joogno oo goobjoog ahaano oo dhaxano oo meel kasta oo la dhaho dee qofbaa xanuunsanaya ama hooyaa ku xanuunsanaysa ama aanu aadno waayo qofbaa naqas iskaga dhigi karaa ilmayar baa wax kasta ku dhici karaan marka inaan halkan joogno oo u hoyano oo aanan ka tegin habeeniya maalintoona ayaanu moogtahay ku faraxsanahay tallaalka oo kale markaa dadka siin jiray waxaad ii sheegtay ayaamihii hore in caqabad weyn ay idinkala kulantay ma fahansiiseen hooyooyinka tuulooyinka jooga qiimaha tallaalku leeyahay si weyn ma ugu sheegteen oo hadda wax ma iska bedeleen haa wax weyn baa iska bedelay waanu u sheegnay hooyooyinka waanu ka dhaadhicinay iminka wax weyn baa iska bedelay hadda hooyada iyada ku imaanaysa oo ka oranaysa ilmahan ha lay tallaalo yaakiin markii hore caqabad weyn baa naga qabsatay yaakiin haddan maasha allah dadka reer miyiga soo guurtada mooyaane dadka ama magaalada ku dhowdhow ama deegaanka ama badanaa u tagno waan ka dhaadhicino si fiican bay tallaalka u qaataan inta deegaanka ama nagu soo guurtay meelaha ka timaada reer guuraagana si waanu ka dhaadhicin doonaa insha allah oo si wacan baan ugu sharxi doonaa ayagana waan tallaalka waa u dhammaystiri doonaa meeshay tagaanba inaan ugu tagnaanu jecelnahay dhallinyarada fariinta dhallinyarada fariintaan u diraya waxay tahay meel kasta ay joogaan inay dadkooda u shaqeeyaan deegaankooda u shaqeeyaan meel kastay joogaan inay ka shaqeeyaan gurigaaga waa ka shaqeyn kartaa haa waayo laguma diidi karo miyi laguma diidi karo tuulo laguma diidi karo waayo waxaa soo baratay waa inaad dadkaaga ugu shaqaysaa volunteer ahaan ugu shaqaysaa haddii kaloo ilaahay wax ku siiyo ugu shaqaysaa dee mar kasta aad dadkaaga u shaqaysaa iyo deegaankaaga haatanna aanu jallacno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay codadka ismaaciil danan iyo ayaana
mar hadday kaskood ino karasayiin kalmad u maqan tii kaafisay kaan doortayo
tii kaafisay kii deeqayo
kasma garashadiyo kun haweenka wacan
karaamadiyo kii deeqayo kaale macaaniin kaale
kaalay macalow kaalay
kororyo cishligu kala qaadayaan katiyeelayo dalanoonku noqoy way kaneeeeeyo way kaneeeeyo Kale, kale, kale, kale.
aan intaasi ku dhaafno heestaasi halka aad nagala socotaan waa v o a gabar dhallinyaro ah oo isxilqaantay ayaa waxbarasho lacag la-aan ah magaalada boosaaso uga samaysay arday isugu jira agoon iyo danyar caashe cabdulaahi axmed oo ah gabadha furtay iskuulkani lagu caawinayo ardaydan oo gaaraya ilaa iyo afartan ayaa uga warantay wariyaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ardaydani waa afartan arday een, iskuulka waxaan aasaasay labada kun iyo lix iyo tobankii ardaydana xilligaasaan qabtay een, afartanka arday waxay isugu jiraan agoon iyo danyar ma awoodaan kharashaadka waxbarashada waxaa dhici karta marka qaarkood buugaagta inaan ka caawino een, meel kalena caawimaad laygama siiyo een, aad baan ugu dadaalaa si ay wax u bara lahaayeen waxaana la dagaalmayaa jahliga waayo waxbarashada waxaan ogahay qiimaha ay leedahay waxaan ahaa qof waxbarashada aada u soo baratay marka horena kusoo baratay een, rafaad iyo dhib waxaana jeclahay hadda inaysan qof kamid ama ubadka hadda soo koraya iyaguna saasoo kale rafaad u arkin aan ka caawiya waxbarashada macalimiin baa jirta kharashaad baa baxaaya Een, waxyaalahaasoo dhan marka qaarkood way igu go-aaneen marbaan deemo u doonaa oo shirkada ka qaadaa iyaga qaarkood macalimiinta ku dabiraa waayahay waxaad ii sheegtay in ardadan ay yihiin afartan dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdha ah oo danyar ah oo agoona marka ee, caasho adiga ee, maxaa kugu kalifay marka in dhalinyaradaas aada mas-uuliyadooda waxbarasho aada dusha saarsato waxa igu kalifay een, markaan arkay een, ilmihii oo aan waxba baraneen maamooyinka qaarkoodna dee ay dhaheen waalidiintii markaan wareystay ma hayno awood aan wax kaga bixino waxaan ugu talagalay maadaama ahay qof dhallinyaro ah aqoonna baratay een, inaan ku caawiyo aqoonteyda iyo inta tabarteyda ah in aan waxbaro aan ka soo saaro dad aqoon-yahanina haddeenna badanaa een, ardaydu dugsi hoose bay bilaabeen waxay hadda marayaan qaarkood dugsi dhexe maasha allah aqoontooduna aad bay wanaagsan tahay waxaan jeclaan lahaa inaad soo booqatid oo ardada aad soo wareysataanin maasha allah arday aada u fiican Een, waalidiintoodana waa waalidiin micnaha kharashaadka keliya awoodi waayeen laakiin waa dad aada u wanaagsan ixtiraam iyo mudnaana na siiya Ee, ma jirdaa marka ardadaas cid kaa caawisa ee, adiga ahaan caaisha mise keligaabaa ku tahay oo intaas ee, dadaal iyo waqti ku bixiya si ubadkaasi wax u baran lahaayeen ma jirto laakiin macalimiinta iskuulka dhiga waxaa ka ji- jira macalin ka mida macalimiinta oo caawiya een, ardayda macalimiinta kale badanaa waxay ku xisaabtamaan mushaharkooda laakiin macalinkaasi kuma xisaabtamo mushahar wuxuu ila caawiyaa ardada heerka ay gaari lahaayeen Een, aad baan ugu mahad celiyaa macalinkaas waa macalin aada u wanaagsan macalinkaasi waa waa nin yaroo dhalinyaro ah ee wada een, educationka jaamacadda sanadka dhammaanaya maadooyinka badanaa uu dhigana waa culumta iyo xisaabta aad buuna ardayda uga kaafiyaa een, waana ku fiican yihiin maadooyinka uu bixiyo xataa waxaa jirta marmarka qaarkood dugsiga dhexe ardada ah maadooyinka ku adag waqti buu u sameeyaa isagoo uu soo luminayo jaaniskiisa inuu muraajaco ugu cesho say ardadaas u gaari lahaayeen heer sidee wax u bartaan ee, caruurtaasi agoonta danta yar ee ku jira waxbarashada lacag la-aanta aada u samayseen maasha allah horta ardadaasi waa arday aada u wanaagsan waxaad moodaa inay ka fiican yihiin ardayda lacagaha laga bixiyo qarashaadka la siiyo Een, maamooyinku joobka lacagta u soo gashaaneen Een, bay aada uga wanaagsan yihiin waa ardayda iskuulka aadka u haysta kaalimaha iskuulka ka gala sanad kastana teeranka kaalintii galaani waxaan siinaa jaa-isooyin baan guddoonsiinaa Een, aad baan anaguna usii dhiirigelinaa inay kor usii kacaaneen ee noqdaani hormuudka iskuulka aad baan ugu dadaalaa isku mid ma noqon karto dee arday barashadii u ah heegan iyo oo muxuu ahaa raba inuu wax barto iyo ilmo dee hooyadii iyo aabihii hanti leeyihiinoo koolkoolinayaanino mataqaanaa barashada aad bay leys ugu noqdaanin waayo intaasoo sanaa macalin ahaa maamul iskuul ahaa waxaan fiiriyey ardayda ardayga danta yar baa aad wax u barta juhdina geliya inuu dadaalo heerna iska soo saaro suu beri ka maalin ugu shaqaysan lahaa aqoontiisa Ee, hay-adaha waxbarashada taageera iyo wasaaradda waxbarashada puntland ma kala kaashatay ardadan sida ay kugu caawin lahaayeen in ay waxbarashadooda kor loo qaado islamarkaana ay helaan goob iyaga u gaara oo wax ku bartaan sa ay sheegtay inaad ardada hadda ay degan yihiin ama ay wax ku badhaan goob kira ah oo bil walba lacagni lagaga qaado wasaaradda waxbarashada mar baan u gudbiyey laakiin wax jawaaba kama hayo laakiin hay-ado kale iyo meelo kale uma aanu gudbin mana u sheegin kalamana kaashan waxaan jeclaan lahaa inay insha allah dhulkaas waxbarashada ardayda danyarta dhigtaanin agoonta ah ee wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha kalebana naga caawiyaan si ay ilmaha aqoontoodu noqon lahayd tayeysan marka ilaa iyo hintee jeceshahay inaad ubadkaasi la gaadho in waxbarashadooda ay ka mira dhaliyaan oo ay waxbarashadooda sii wataan waxaan jeclahay inaan ilaa heer jaamacadeed gacanta ku hayo intii aan noolahay insha allah inaan garabkooda taagnaado mar kastaba si ay ku gaari lahaayeen heerkooda waxbarasho oo ugu sarreeya una noqon lahaayeen dadka hadhow dalka iyo dadkaba anfici lahaa ugu dambeyntii marka maxaad soo jeedin lahayd oo fariinah dhallinyarada waxbartay ee ku dhaqan ee gobolada puntland iyo weliba soomaaliya halkan kaa dhagaysanaya caaisho fariintaada ugu dambeysa waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyarta reer puntland oo dhagaysanaysa oo waxbaratay intay fadhi lahaayeen meelaha qaarkood inay waxbarashadooda ugu faa'iideeyaan walaalahooda danyarta ah hooy iyo juhdina ay siiyaanin si ay u soo gaarsiin lahaayeen heer micnaha waxyaalaha ugu wanaagsan oo qofka biniaadankaa uu ilaahayna ku garab istaagi karo horumarkiisa iyo wakhtigiisana u sii karo waxawaaye qofkii wuxuu barto baraha walaalkiis aan waxba haysan marka waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyarta waxbaratay intay wakhtiga meelo qaarkood ay fadhiyaanin ama u raadinayaan shaqooyin muxuu ahaa xafiisyeed ama shaqooyin ay rabaan inay lacagii hanti ka dabcaanin inay walaalahooda danta yar ay ku caawiyaan waxbarashada ay barteen wax kasta ay haminayaanina de ilaahay waa siinayaa oo waayo waxay caawinayaanba waa walaalkooda muslimka ah oo barayaan waxbarasho kana saarayaan jahliga taasi waxay ahayd caasho cabdulaahi axmed oo magaalada boosaaso ugu warantay wariyaha v o eeda yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha koobka crobwa kaabka ee dalka ingiriiska laga ciyaaro ayaa samafaaladihiisa kooxuhu ay usoo gudbeen qaarkood iyadoo kulan xiiso badan uu kwarafaanaalaha dhex maray kooxaha everton iyo manchester united ciyaartan oo ahayd mid aada u xiiso badan ayaa waxaa nadiga kubadda cagta ee manchester united daqiiqadii ugu dambeeyey ay la timid guul muhiim ahi iyadoo uu ciyaaraan edison cavani uu dabadhaafiyey golwadaha kooxda kubadda cagta everton daqiiqadii siddeetan iyo sideedaad kadib caawimaad uu ka helay ciyaaryahan antony marcial marcial ayaa ciyaarta labi waxba ka dhigay daqiiqadii sagaashanaad iyo daqiiqadii dheeraadka ee ciyaarta dhammaadka lagu daray taasoo ciyaarta ka dhigtay laba gool iyo waxba naadiga kubadda cagta manchester united micnaheedu waxay tahay in guushaasi ay gaartay samafaanalaha usii gudubto iyadoo la ciyaari doonta naadiga ay dariska yihiin ee manchester city oo goor hore kusii barbaratay naadiga arsenal oo korafanaha ay kasoo adkaatay islamar ahaantaasina samafaanalaha usii gudubtay waxaa sidoo kale samafeynalaha u gudbay kooxda kubadda cagta ee tottenham kadib markii saddex gooli gool kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee stock city samafeynalaha oo naadiga kubadda cagta tottenham hosper ay usoo gudubtay waxay la ciyaari doontaa naadiga brentford waxaana ay noqon doonaan kulmadan hal kulan oo bugbaxa kooxdii badisa markaasi ay feenalaha usii gudbi doonto iyadoo la ciyaari doono afarta bisha january ee sanadka soo socda waxaa sidoo kale la ciyaaray kulamo kale horyaalada kalgedisan ee yurub ka mid ah dhinaca spain haddii aynu aadno naadiga kubadda cagta real madrid ayaa waxa ay guul muhiima ka gaartay naadiga granada oo ay la ciyaartay laba gool waxba ayayna kaga badisay naadiga kubadda cagta ee granada casamiro ayaa daqadii konton toddobaad gool dhaliyey bzema ayaa daqadihii dheeraadka sagaashanka daqa markii ay dhamaatay kadib goolka labaad u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee real madrid ciyaartaasi naadiga real madrid guusha ay ku raacday micnaheedu waxay tahay inay isku dhibco noqdaan naadiga atletico madrid oo min labaiyo soddon dhibcood ay wada yeeshaan inkastoo atletico madrid ay laba kulan ay u haarsan tahay oo naadiga real madrid ay ciyaartay shan iyo toban kulan atletico madridna ay ciyaartay saddex iyo toban kulan waxaa sidoo kale kulamada kale dhacay ka mid ahaa oo kooxuhu ay isku arkeen deportivo alves ayaa laba gooli gool kaga adkaatay eber halka real batisna ay gool waxba kaga adkaatay naadiga khedis khitaaba iyo saltavigo ayaa gool iyo gool isla dhaaf waayey zeeriada dalka talyaaniga naadiga inter milan ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga hellas verono ee marti u ahayd laba gool iyo gool ayayna ku adkaatay naadiga inter bolonya waxa ay laba iyo laba isla dhaaf waayeen naadiga atlana milan ayaa waxa ay guul ay aada ugu maxruugtay ka gaartay naadiga laziyo kadib markii ay saddex gool iyo laba gool kaga adkaatay napoli ayaa gool iyo gool isla dhaaf waayeen naadiga trino roma waxa ay saddex iyo laba kaga adkaatay naadiga kalyeri zamadoria waxa ay la ciyaartay naadiga saswolo waxaana lagu suuldaaray laba gool iyo saddex gool sbezia ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga janowa laba iyo hal waxaa ku awdroonatay naadiga janowa udinesa waxaa afka ciida loogu daray laba gool waxba kadib markii gurigeeda ay ku martgelisay naadiga bonavento horyaalka naadiga ac milan ayaa hogaamineysaa islamar ahaantaasina afar iyo toban kulan oo ciyaartay soddon iyo afar dhibc iska leh inter ayaa hal dhibc ka hooseyso oo afar iyo toban kulan oo ciyaartay waxay iska leedahay soddon iyo saddex dhibcood rome toddoba iyo labaatan dhibc ayaa iska leedahay laziana lix labaatan napoli shan labaatan ayaa iska leedahay yuventus lixad ee fadhida waxay iska leedahay afar iyo labaatan dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
mahadsanid jamaal oo ciyaarahaynala socotiinaya halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada heestan oo uu ku luuqaynayo fanaanka cabdisalaan baddacas
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur iyo saxre ciidla nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo barana